waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
waxaan weli wax xal ah laga gaadhin khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo ururka ahlusunna ee fadhigiisu yahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug iyadoo khilaafkaasina uu ragaadiyey dadaalka ay dowladda federaalk ugu jirto in halkaasi ay ka dhacdo doorasho mar kale lagu soo yagleelo galmudug midaysan guddiyo farsamo ee maamul uudhisida galmudug oo iska soo horjeeda ee ay kala magacaabeen wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo dhanka ururka ahlusunna ayaa sii xoojiyey khilaafka dhinacyada iyadoo dhinaca ahlusunna ay ku doodayaan in xukuumadda federaalk ah ay uga baxday qodobo dhowr ah oo ay ku heshiiyeen halka xukuumadda federaalkuna ay sheegtay in dhammaanba la fuliyey qodobadii ay isla meeldhigeen ururka ahlusunna ayna tahay in wasaaradda looga dambeeyo wixii farsamo ah iyo magacaabista guddiyada iyadoo uu fashil kusoo dhammaaday kulamo dhowr ah oo ay yeesheen wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk iyo dhanka hoggaanka ururkaasi ahlusunna arrinta ugu muhiimsan ee laysku mari waayey ayaa lagu sheegay in ahlusunna ay urur ahaan u doonayaan saamiga kuraasta baarlamaanka halkaasi laga dhisayo taasoo ka hor imaanaysa hannaankii waxqaybsiga ee beelaha afar dhibic shan waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee galmudug ee dhowaantan iyagu ka qaybgalay shirkii dibusheesiyiinta galmudug ee magaalada dhuusamareeb ka dhacay ayaa kulana yeesheen waxay kaga hadleen hanaanka ay dowladda federaalka ula falgelayso arrimaha soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulkaasi uu yeesho iyo qorshaha doorka ay ku yeelanayso ururka ahlusunna warmurtiyeed ay soo saareen odayaasha dhaqanka ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya iyo ururka ahlusunna midna aysan awood u lahayn soo xulista xildhibaanada maamulka galmudug ee bartamaha dalka soomaaliya waxay ugu baaqeen odayaasha madaxda dowladda inay u ogolaadaan doorkoodii dhismaha galmudug gaar ahaan midda soo xulista xildhibaanada oo aan laga hor istaagin waxaan baaq u diraynaa howlwadeennada wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirku u horeeyo waxaan baaq u diraynaa guddiga farsamada ee doorashada galmudug inay dedejiyaan qaybta hadda nagu aadan oo ah baarlamaankii in la soo xulo si dowladdii galmudug loo yagleelo oo shaqada ku habboon ay u qabsato arrintaasi halkaas waxaan codsanaynaa oon baaq ku jeedinaynaa inaan laga qaadin wadday ku socotaa heshiis shalo lagu galay haddii wax laga bedelana ma naqaan waxa ka imaan doona balse waa ka digaynaa haddaana odayaasha galmudug ee baarlamaanka awalna soo xulay haatana u taagan shaqadooda inay qabsadaan waxaa meesha lagu soo gaaray waa nabad waxaa dibushiinta looga gudbay oo dowrka shariifka looga gudbay waa nabad ayadii in dib u looto nabadda aan maaragta la carqaladayna ayadana waa ku baaqaynaa wax walba wadahadal iyo in looga gudbo isfaham ayaan ayadana ku baaqaynaa galmudugna dhismaheedii sidaas loo wado habraacaas lagu wado awal ay ku dhalatay isagaana aaminsannahay dhanka kale odayaashu waxa ay caddeeyeen in aysan iyagu dhex gelaynin waxa ka dhexeeya ururka ahlusunna iyo dowladda federaalk ee soomaaliya khilaafkooduna ay iyagu dhammaystaan hase yeeshee waxay ka digeen qorshe ay sheegeen in ay wadato dowladda federaalk oo ku aadan in soddon boqolkiiba xildhibaanada laga siiyo ururka ahlusunna ama la kordhiyo tirada xildhibaanada ee sagaaliyo siddeetanka ka koobnayd taasi oo ay sheegeen inaanay sax ahayn runtii haddii wax lagu darayo annaga ayaa ku dhibaataysan sidaan ugu qaymin lahayn bahda in naloo badiyo waa aan rabi lahayn haddii aan wax lagu daraynna in siddeetan iyo sagaalkii qolo kale laga saadaaw sax maaha waxaan leennahay marka ha ku howlinnina oo noo madax banneeya siddeetan iyo sagaalkii xildhibaan inaan shaqadeenna ka gudanno maamulkana aan dhisanno insha allah ha la badiyo hadday soo gasho waxaan dowladda farriin ugu diraynaa annagaa ku kala saari la dadkii loo qoondeeyey siddeetan iyo sagaalkii xildhibaan oo runtii bah kasta wixii ku soo aaday ee jeedjeedinaysaa dowladda marka waxaan leennahay shaqada ha noo ogolaato aan hore u galne horena waawan haddana waa ku soo celinaya dowladda waxaan ka codsanaynaa dastuurkii galmudug inaana ku laqo waxa ka baxsan iyo wax ka dhiman midna yaanaana ku dayan daarinahay reer galmudug yaan dowladda isku day xildhibaanadu waa siddeetan iyo sagaal waa la qaybsaday beelaha qaybsaday awr baynu ugu yaraayeen haddii wax lagu darhayo oo dowladdu ay garato wax dowladdu ku dartay noqdeen yaan waxweyn siddeed iyo maxaa taqaanaa siddeetan iyo sagaalkii nin in wax laga jaro yaan la hawaysan ugu dambayntii waxaa halkaasi laga akhriyey bayaan dhowr qodob ka kooban oo ka soo baxay kulankoodii kaa oo ku socda dowladda federaalk iyo ururka ahlusunna go'aanka hoggaanka dhaqanka galmudug kow waxaan isla garanay in aan ugu baaqno dowladda federaalka iyo culamaadudiinka ahlusunna waljamaaca in ay ka heshiiyaan khilaafaadka ka soo dhex cusboonaaday labo waxaan sidoo kale xusuusinaynaa in dowladda federaalka soomaaliya iyo culamaadudiinka ahlusunna waljamaaca midkoodna sharci iyo awood u lahayn in soddon iyo shanta xildhibaan oo ka midka ah siddeetan iyo sagaalka xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug oo sheegay sheekh maxamed shaakir in ahlusunna waljamaaca kulihiisa dowladda federaalka in ay iyagu soo xulaan inaysan taas midkoodna sharci iyo xaq u lahayn saddex hoggaanka dhaqanka waxay dowladda federaalka soomaaliya iyo culamaa adduunka ahlusunna waljamaaca uga digayaan in ay isku dayaan in si sharci darre ah loo kordhiyo tirada golaha wakiilada galmudug si aan loogu xadgudbin awood qaybsiga beelaha galmudug waxaan dowladda federaalka ah ugu baaqaynaa in ay si degdeg ah u howlgeliso guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug si ay galmudug uga baxdo xaaladda adag ee ay ku sugneed sannadihii lasoo dhaafay ugu dambayn hoggaanka dhaqanku wuxuu hoosta ka xaqiiqayaa in ay mas-uuliyaddooda tahay dib u dhiska galmudug iyo xaqiijinta horumarka bulshada galmudug ku wada nool deegaanka galmudug si kastaba ahaatee warka ka soo baxay odayaasha dhaqanka ee galmudug ayaa daba socda heshiis qarsoodi ahaa oo la sheegay in ay wadagaleen xukuumadda federaalk gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo ururka ahlusunna kaasi oo maalin ka hor ururka ahlusunna ay soo bandhigtay waxaana heshiiskaasi ku xusnaa in xildhibaanada maamulka galmudug shan iyo soddon ka mida ay soo xushaan hogaanka ururka ahlusunna inkastoo dhanka dowladda aysan ka hadlin jiritaanka heshiiskaasi cabdilxafiid cabdisamad idaacadda s b s
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali